جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo qaraxyo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan qur-aan ah u qabtay ardayda qaar ka mid ah maraakista degmadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaas ardayda markiska khadiija bintu khuweylid ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan ku dhowaad soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo abuu xasaan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dagaalka kadib ayay maleeshiyaadka murtadiinta ka soo baxeen xerada iyaga oo doonaya inay dabagalaan ciidamada mujaahidiinta ee xerada soo weeraray balse waxay ku dhaceen kamiin qorshaysan weerarkan dhabagalka ah ayaa allaa fadligii sababay khasaare xoogan oo naf iyo maal ah oo soo gaaray murtadiinta dhimashada waa sagaal murtad oo ay ku jiraan saddex sargaal oo kale ahaa qusaalo oo ahaa abwaan duuliyo ciidan ganay oo ahaa taliya koox cigaal oo ahaa taliya koox dhaawaca waa saddex iyo toban murtad sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiinka kusoo furteen hub kala duwan oo qanimo ah sidoo kale jubbada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lala egtay maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen weerar qarax ah kaas oo ay ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana lagu dhaawacay saddex murtad oo ku jira sargaal tariya hurin kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey faarax dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiina waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiina dhanka shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgallo qaraxyo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen inta u dhexaysa deegaanada danow iyo golweyn oo ka wara tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxyadaasi lala eegtay kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo muddo ku dhow toddobaad waddadaasi ku safrayey qaraxyada ayaa lala helay askarta kufaarta afrikaanta oo lugeynaya kuwaas oo ka horreeya gaadiidkii ay wateen waxaana qaraxyadaasi ku baktiyey laba askari oo yugandhees ah kuwaas oo miinabaarayaal ahaa isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xerada lagu magacaabo xero koowaad ee maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaan kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool geesyada towxiidka ee bariga afrika ayaa wakhti weliba fuliya howlgallo kala duwan oo lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta isku soo baheystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuu xasaan maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan qur-aan ah u qabtay ardayda qaar ka mid ah maraakista degmadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa tartan u dhexeeyey laba ka mid ah madaariista waxbarasho ee ku yaala degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose madaariista kale ah nuurulcilmi iyo mucaaisha waxay gabdhuhu ku tartamayeen shanta jus ee qur-aanka kariimka kaas oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe wuxuu yimid kadib dadaal xoogan oo ay bixiyeen haweenka madaariistan iyo dardargelin uu maamulka ku sameeyey dhiirigelinta barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa marka hore aan dhegaysano qaar ka mid ah cododka gabdhihii ka qayb galay tartanka qur-aanka kariimka ee ka dhacay degmada badhaadhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون maamulka islaamiga ah ee mandaqada joorre oo soo agaasimay tartankan ayaa ugu dambeyn qabtay xaflad gebageba u aheyd oo lagu dhiirigelinayay ardayda waxaana la abaalmariyey ardaydii kusoo baxday kaalmaha hore ee ugu horeeyay guulaystayaasha tartanka maanta waxaan u fidhinaa xafladii labadii madariso oo degmada badhaadh ay ku tartameen ayna ku tartameen kitaabka qur-aanka kariimka shanta jiso labada madaaris tartantay waxaa la kala yidhaahdaa madrasata nuuralcilmi iyo madrasata umana caisha musaabaqadaas ay ka dhacday degmada badhaadhe oo soo qaban qabayay marka dacwada kaalamaha waxaa kala galay saddex gabdhood kaalinta koowaad waxaa galay shaahid mahad cabdi shaahid waxay ka socotaa madrasada nuuralcilmi kitaab qur-aan iyo konton dollara lagu abaalmariyey kaalinta labaad waa madrasada nuuralcilmiga gashay afimiin bishaar waxaa lagu abaalmariyey kitaab qur-aan iyo lacag konton dollar ah kaalinta saddexaad waxaa gashay maxamuud aadan dood ay leeyihiin oo madrasada casho ka socoto walayda waxay ku caawisay kitaab qur-aan iyo labaatan doolar munaasabadan waxaa goobjoog ahaa marti sharaf kala duwan oo iyaguna aada u soo dhoweeyey mashruucan waxaana mid ka mid a nabadoonnada degmada badhaadhe u bogaadiyey tartanka kor loogu qaadayo waxbarashada iyo xoojinteeda anigu magaca waxaa la yidhaha maxamed cali maxamed nabadoonka odayaasha waxaa kamid ahay badhaadhe degmada waxaa lagu qabtay xaflad aada u wanaagsan oo aada u qiimo badan oo walaayada badhaadhe ee qabatay xafladaas xaflad aada u qiimo badan baa meesha ka dhacday dadkii halkaa joogay aada ay u qiiroodeen waxaa kaloo farxad inoo ah in qur-aanka kariimka ay ku tartamayaan degmada iyadana farxad gooni bay noo tahay sababtoo ah juhdi baa la geliyey aqoon bay yeesheen waxbay barteen maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay diiradda saarayeen xoojinta dadaalada waxbarasho iyo kobcinta garaadka bulshada si ay dadka u ahaadaan kuwa wacyigoodu sareeyo oo ahmiyad gaar ah siiya waxbarashada iyo fahamka shareecada islaamka mahadsanid abu ayman fuqarada iyo masaakiinta degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmadaas qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay degmooyinka wilaayada hiiraan ayaa markan waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaasi in ka badan boqol ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay mashruuca sakada ee laga fuliyey degmada ceel cali waxaana xoolaha oo isugu jira geel iyo ari qofkiiba la siinayey min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siinayey min shan neef oo ari ah nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool iyo nabadoon cabdulaahi colaad ayaa goobta sakada xoolaha laga qeybanayay ee ceel cali kula hadlay dadkii sakada la siiyey nimcooyinkiisa ay ka mid yihiin midda maanta aan hor taagannahay allahaas ayaan u mahadcelinaynaa maanta waxaan taagannahay saka bixinta ee muxaafadada ceel cali walaayada islaamiga hiiraan ayadoo lagu bixinow haya geel iyo ari ayna ka qayb qaadanow haysa tiro ilaa boqol qof iyo wax ka badan ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa meelaha hadda ay joogaan murtadiinta iyo gaaladana kama an jirto waa dhulka keliya ilaahay shareecadiisa lagu maamulaya ee arkaantiisa lagu fulinayo waa rugni arkaanta islaamka ka mid ah ee xoolahan maanta la qaybinayo si amni iyo barwaaqo leh si nabadgelyo leh wax isqaqabsi aysan jirin aa nin walba ilaahay wuxuu u calfay meeshaas uu ugu qaadanayaa waxyaabaha oo islaamiga gaalada ma rabta waxaan oo arigaan la bixinaa geelaan la bixinaa ilaahay kitaabkiisa kor loo qaadaa gaalada ma rabta meelaha cadow as haysta waad dareemi kartiin waxaa nooga dhow hadda degmada beled weynaa nooga dhow waxyaabaha oo ka jirana waad dareemi kartiin amnigan aan dareemayn markii walaayaadkaan soo dhex galna ilaahay kitaabkiisa aan qaadan waa kuwii ku cuso wax lagu cusoon waxaa ka jira kitaabka ilaahay midigtana ku qaadanna deegaanka dadka jooga gaar ahaan reeceal caliyow ammaanka aan haysanna ilaahay aan ugu shukrinna qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada la siiyey oo la hadlay idaacadda andalus ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xoolaha sakada ah ee la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta ani waa cabdi cilmi isaaq oo joogo degmada ceel cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey gaawaadka geela waa ilaahay mahadiis geelaas waxaa igu soo aada hal geela oo aan halkan layga siiyey waa ilaahay mahadiis ee mujaahidiinta ayaa alla ka sukuma haddas iskale ayaga si gaawaadkaas qaaday ayagaana ummaddaas sii u haya aan hal neefoo geelaan helay ee waanu ku mahadsan yihin ku nool degmada ceel calay mujaahidiinta xoolo ay bixinayso sikabaad ayaan maaragtay u dhex joognaa maalin geel leh iyaa lii siiyey oo shan jir ah wiishii geel ugu fiicneed ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiinta kor allah ka dhigay intii dhiibtana waxa qaar qab allah ka siiyo iimaanka allah ku sugo arsaaqadana allah u furo intaas waan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiintana kuwii guul iyo baraaro ku noolaad allah ka dhigo bismillahi rahmaan raxiim anoo maxamed cilmi xuseen oo jooga degmada ceel cali anagoo helay hal afar jir ah ilaahay baa ku mahadsan xoolahaas dadkii laga soo qaaday ilaahay cabdillah u barkay intooda mujaahidiinta waxa qaybisana ilaahay kor ha ka dhigay gaaladan allah jibiye
axmed isaaq ufreex caal cali maanta macnaha sikabaada la qaybina aye maxaa lagu siimaan eri shan neef oo eri shan neef bari lagu siimaa horey waxaa sidan oo kale sakada xoolaha nool ee sanadkan kaga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo la siiyey boqolaal neef oo isugu jira geel iyo ari ugu dambeyntii ardayda markiska khadiija bintu khuweylid ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo eegaya gudaha markiska khadiijatu binti khuweylid ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay dumarka daaciyaadka ee loo diyaarinayo oo ka gudbay marxaladii saddexaad ee diinbarashada macaadkaasi munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada culimaadudiin waxgarad iyo ardayda xafladda loo qabtay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen gabdhaha dhigta markiska islamarkaana loo diyaarinayo ducaadda deegaanka inay noqdaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي الفاضلة
اسمي ماريا محمد وما اسمك
اسمي حليمة عثمان ما هي أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ومتى وقعت
أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر هي معركة بدر وفي صباح يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى culimmadii la dardaarantay dumarka diinbarashada uga socota markiiska khadiijatu binti khuwaylid afaraxiisa degmada xiindheere waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulmelik oo culimmada wilaayada qayb ka ah gabdho waxaatii lagu soo dadaalay waalidkood ku soo dadaalay maktabka waxbarashada ee degmada xiindheere ku soo dadaalay naftoodii u dadaalayaa tihiin waxaa la rabaa cilmiga inuu ka muuqdo walaalayaalow dad badanoo waxaa jira inta wax la bara cilmiga ka muuqa waayey waxaa la rabaa ummadda aan maanta waxbaran in dhaqankiinu ka bedelnaado akhlaaqdiinu inay ka bedelnaato bulshada inaad wax ka bedelantaan la yidhaha qofkaan xaguu ka yimid gabdhihii macad ka soo baxay waayo gabdhihii daaciyaadka ahay waayo dadka diinta ugu yeeraaya waay bilaahi calaykum ka warrama ayadoo intaas meeshaan aad wax ku barahaydeen ka horna aad wax soo barateen haddaad kuwii juhaashahay oo ayagu la raba inaad badbaadidaan idinka aad ka daraataan ka warrama soo manasiib darra maa arrintaas waxaan dhihi lahay guryihiinna wax ka bedela ilmihiinna wax ka bedela waalidkiina wax ka bedela magaalada maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala aan rajayhina inuu idiin soo saaro wax ka bedela namuudda jaatiin waxaa tihiin dadkii qudwada laga dhiga lahay ee ilaahay degmadan u soo saaray ee aan doonayno biidni illaahi baari dumarkooda iyo raggooda rijaashooda inay ku badbaadaan dadkaan doonayno yaatiin bandhiga waxbarashada gabdhaha oo muddo socday ayaa waxaa bogaadiyey waxgaradkii iyo martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadaasi nabadoon xirsigeedii oo isna mikrofon ka qaatay ayaa sida tan ula dardaarmay dumarka munaasabadda loo qabtay in la isku daydaa la rabaa oo adinka la idinkaga daydo wanaagga adinkuna inaad sii wadaan diinta dhaxal baan u haysannaa cilmiga dhaxal baan u haysannaa ciddii aan ka dhaxalnana maanta isweydiin mayno waanu wada naqaan gabdhow aan dadaalno weliba dadkiina dugsi jooga xayn dheere waxaan rabnaa in mataqaanaa horumar aan gaarno oon gudbino waxbarasho ilaahay looga cabsanayo ummadda mataqaanaa jahliga looga saarayo inaan horumarkaas gaarno waxaan maanta rabnaa wax kasta ee wanaaga ee cilmi ah in adinka laydinkaga daydo ayaanu doonaynaa waxaan rabnaa inaan idinku faanno waxaanu rabnaa inaadna hormadidiin dhowaan ayay ahayd markii degmada xeelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud lagu qabtay xaflad ballaaran oo ku saabsan dumarka ducaadda loo diyaarinayo ee macadka khadiijatu bint khoylad oo muddadii labada sano ee loogu talagalay dhammaystay halka kuwa degmada xiindheerana hal fatro keliya ay uga harsan tahay mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu